dadka beledweyne ayaa wajahaya dhibaato midii ugu cusleed oo ay kala kulmaan taariikhda inta la ogyahay fatahaad uu ku sameeyey webiga shabeelle biyaha daadka ayaa habeen walba sare usii kacaya taasoo xaaladda kusii adkaysay dadka magaalada ku harsan waxaa istaagay dhaqdhaqaaqii magaalada ka jiray sida ganacsiga iyo waxbarashada waxaa halis ku jira inay go-aan buundooyinka xaafadaha magaalada la isaga gudbo sida buundaweyn iyo liiqliiqate xawliga biyaha maraya awgii booseeye isaaq waxaay ka mid tahay dadka ku harsan magaalada waxay ka waramaysaa xaaladda sida ay tahay ilmahan waxay saaran yihin meelka hore saaran yihiin dabaqaasmuslimdiriskana siiyeenaan saaranahay biyii waa ka soo baxanay laba sariiroo iskor saar biyii way kasii saro mareen alxamdu rabbi caalamiin wuxuu ilaah keena mahad waaye wallahi alxamdulilah waanoo jeedii meesha ku racsan wax ku karsan ku cunayno waanoo jeedin kolley wallaahi magaalada waxaa ku bixi weyne iska baxmaa meesha qarash ugu weerartaa meesha adaga isbici kaartaa teedhay kaa rabtaa wixii dad awood ilaah wadh iska le waxaa waaye waxaa taa lama arko jeeb rihi haysaa bixi karo anaga wax jeeb ku haysana ma alxamdulilah waa biyi ugu horreey biibax intaan joogo beledweyne sagaal iyo todobana arkay biyo cabuligay ma arkay waa saa'id biyahana haddii soo laabtaa mar kale wallahi waa nafta loo yaabaabo wallahi alxamdulilah qofna wuu cabaa qofna ma cabi karo qofna ma haysta qofna waa kaa cabaa nasiib waay burkaasi biyaha ishaasaa meesha ku wataa waana ku dhex karsana waa iska dhex cunnaa wallahi alxamdulilah dadka magaalada ku haray waxaa ka mid ah kuwa xilli habeen ah ay biyaha u soo galeen waxaana ay doonayeen inay bannaanka u baxaan laakiin dhaqaalaha waa uu saamixi waayey sida ay v o a u sheegtay xukun cabdi jiirow
maanta kule saddex biyahaanaan ku dhex jirnaa habeen hore biyaha daadkaana qaaday jooradayaashiiu naga qaaday bannaankaanaan degnay wax aan ku baxno oo bannaanka aan ku aadna waa weynay ilaahay maqaadiirtiisa waa deeq ilaahay keenaysaa la yeelaahe weli mana soo marin tan oo kale xataa laba mar oo laba maray biyaha soo noqdeen saanoo kale maba la arkinbo tookadan waxay ka badan yihiin maba lahaba tarjiinkeeba caadi noogu soo galeen derbi dadow aan futaagaan fadhinaa maxaa lagu guuraa qarasheertaa lagu guuro cagacagafta lacagay rabtaa lacag ma haysano waxaan ku guurnaa ma haysano biyaha dhanna keliseeba nagu soo galeen aayadna maba haynaba marka hore waxaan ka shaqaynayna bannaankaanaan maqaaxunoo shaaxaan karinaayay shaaxin waaba isku dhammaatoo biyaaba qaadayba cabdiqani cusuble waxa uu ganacsi baqaar qalabka dhismaha ku leeyahay bartamaha magaalada waxa uu dib u daabulayaa qalabkii dhismaha intii ku hartay magaalada cabdiqani waxa uu sheegay in biyaha ay gaareen markan meelo aan hore looga baran xoogga ay leeyihiin awgii ugu yaraan ganacsigan ilaa ay labada kun wixii ka dambeeye waa waa markii ugu horraysay ay biyaha ay noo soo galaan maarata ganacsigeenna sida haddeertaan muuqanaysana ganacsiga qaybtii ku harta maahane maaragtay qaybtii kaleeto qayb waan qaadno waxaan u gudbinay ceel jaalle qaybihii ku harnay oo aan isdhehayna yacni cabsi ma jirto waxay noogu soo galeen gudaha waxaa ku jiro haddeertaan shaqaalo oo maaragtay yacni hawsha yacni kor u dhigaya alaabta waxaan ka ganacsanaa waa qalabka dhismaha waa laamiyeeryaasha alwaaxyadoo kaleeto saameerta sumbooyinka adig waa qalab dhismo guud ahaan haddii inaad fiirisaanna waa rajay lahay waxaa arkaysaan inay maarata dadka qaarkii kuma talagelin inay magaalada ka baxaan sababtoo ah waxaa jirtay meelo xaafadaha ka mid ah oo biyaha lagaga baxsan jiray laakiin markan xaalku sidaa waa uu iska bedelay
aniga ah cabdi axmed tooxo ku nool xaafadda buluxable salay aroortii adiga salaaddii subax ayay biyahana soo galeen markaan aruurta ka bixiy intaan biyihii dhanba waana qabsadeen habeennimo jiifkay nagu gaadeen marka alxamdulilah ciyaalka waa ka badbaadinay gurihii alaabta waa ku jiraan kan waa ku jiraan ajarkiisii sariirii waa kuwaana fuustadii biyaha lagu qaadana dharkii weli waa saaran yahay marka alxamdulilah noocaan arki jirna maaha laakiin biyuhu waa ka awood badan yihiin sidii ay ahaan jireen waayo sariiraha iyo wax lamida ma gaari jirin hadda sariirihii meeshii aan risaynay waa ka sara mareen biyihiiba miisaskii waa gediyeen aroortii waxaan aragnay biyo qabababac leh oo dabagedina alaabtii ilmihii le orod kula baxnay mar kasta hadday saan u soo baxaan macnaha danta ma saamaxayso sababtoo agabkii iyo wixii la haystaaba sii burburay waa sanad kasta macnaa lix bilooda hadda ka hor ayna soo galeen laakiin sidaan waa ka nusqaansanahay hadda laakiin waxaa lalahay biyihii hore oo kale waaye waa la sahlanahay mogta ciyaalka sariiraha la dul saaran jiray hadda maxaa sariirihii laqayniye gurigii waxaa jirto waxyeelo dhimasho ay fatahaadu geysatay ilaa laba qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen waxaana sidoo kale jira dad nolol iyo geeri lagu la'yahay waxyeelada dhaqaale ma ahan mid la qiyaasi karo xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne